bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fii man baaca baycatayni baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii man baaca qofkii iibiyey baycatayni laba beec labada beec oo fii baycatin hal beec ku dhex jirto laba beec oo hal beec ku dhex jirto qofkii wax iibiyey cadayn xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay ayb qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba can yaxya bni zakariya can moxamed bni camrin can abi salma can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi qaala اnabiyu salى اllahu calayh ali wasalama nebigu waxa uu yidhi man baaca qofkii iibiye baycatayni laba iib labadaa oo fii baycatin hal iib ku dhex jiraan falahu waxa uu leeyahay awkasuhumaa labada beec kan jaban oo lacagta lacagtiisu ay naaqiska tahay awiribaa ama ribo ayuu leeyahay labadaa unbuu mid ku dhacayaa kan jaban inuu qaato ama inuu qaato ribada midka badanoo ribo noqonaya markaas ayb marka albaycu fii baycatayni baycatayni fii bayca suuradeedu marka waa sidee laba suuro ayaa marka culimmadu ay ku sheegaan simaaku bnu xarbin waxaa laga wariyey isaga inuu yidhi man baaca baycatayni waxay noqonaysaa qofku inuu yidhaahdo shaygan ayaan kaa gaday naqdi isagoo ah hadda boqolaan kaaga gaday haddii ay tahay nasii'a oo aad lacagta ii keenaysidna oo aad ama yacni intaad qaadato bil kadib aad keenaysidna boqoliyo konton baan kaaga gaday ayb abiicuka haada shaya shaygan baan kaa gaday naqdan bialfin kun wa nasii'atan bialfin wa cishriin maalan kun iyo labaatanaan kaaga gaday buu leeyahay sida ay marka ku tahay ribo iyo markaa sayse laba beec ay ku tahay suuradaa laftirkeeda marka macnahaas loo qaato simaaku bnu xarbin uu sheegaayo macnaheedu sidaanu noqonayaa cillada meeshay ka gashay waxay tahay labada beec qofku haddii uu yidhaahdo suuradan hadda aan sheegay uu sheego kii kale wax iibsanayana uu yidhaahdo waa ku iibsaday labadii qiimee la sheegay midkoodna uusan ku iibsanin oo uusan dhihin kanaan ku gatay ama aniga nasii'adan ku gatay naqdigan qiimahan hadda ah ayaan kaaga gatay hadduunan dhihin ama qiimihii kale nasii'ada ahay madasha ahayaan kaaga gatay isagoon midna dhihin ayuu wuxuu yidhi waa laasimsada beeci waana aqbalay de laba laba qiimaa meeshii yaallaan miduu ku aqbalayna lama yaqaano jahaalada ku sugan baa marka u keentay nahyigu jahaaladow ku dhacaa waa siday culimmadu u badan yihiin marka ayb waa tafsiirka simaaku bnu xarbin haddii la qabto ayb ahlu cilmiga qaar kalena waxay ku macneeyeen baycatayni fii bayca nooca soo socdoo baycul ciinaha ciinada soo socotee baabka soo socota ku imaan doonto ayay ku sheegeen ibnu taymiya ibnulqayimna saasay rajaxeen ayb haddii marka middan la qabsado cillada marka saas waayo man baaca baycatayni fii baycatin qofku qiimihii ajalka ah miyuu ku qaatay ma qiimihii wuxuu ku qaatay naqdiga maadaama aan la garanaynin binaan calaa daalika ayaa loo reebay ayb harar baa ku imaanaya ayaa ku jiri kara iyo jahaalo ayb ee macnuhu maahan sidaas qofku haddii uu yidhaahdo waxaan gatay waayahay qiimihii anigu waxaan kaaga iibsaday nasii'ada shaygaaga waa kaa gatay boqol-iyo labaatankii aan kaaga gatay sanadka dambe ama bisha dambaanna ku siinayaa lacagta labadaa qof waa kala gateen wax ribaana ma ku jirto maxaa yeelay labadii beec hal miduu laasimsaday qofkan qofkana qiimihii shaygii shayga uu iibinayo qiimaha uu ku iibsanayo isagaa khiyaar u leh shaygan wuxuu ku dhihi karaa berri waxaan kaa gadayaa toban maantana shanaan kaa gadayaa isaga ikhtiyaar uu leeyahay qiimihiisa marka ribada tii nasii'ada iyo tii fadliga waa la yaqaanaaye xaggay ka soo gelaysaa marka meelna kama soo gelaysa bacdi ahlilcilmi oo mucaasiriinaba iyagu waxay dhahaan baycatayni fii bayca waxaa weeyaan qofku inuu yidhaahdoba sidaas shaygan boqolaan kaaga iibiyey berri haddaad ii siinaysana boqol-iyo labaatan hadduu marka boqol-iyo labaatanka qaatana waa ribo boqolka hadduu qaatana waa qiimihii baksigaoo naaqiska u qaadanaya ayb berrida hadduu boqol iyo labaatan qaatana ribow qaatay leeyihiin boqolka hadduu qaatana wuxuu qaatay falahu awkasuhumaa ayb tafsiirkaas marka ama suuradaas suuro saxiixa ma aha ayb showkaani ijmaac oo kale uba soo rarayaa isaga uu leeyahay yacnii taas inay bannaan tahay hadduu qofku yidhaahdo waa laasimsaday oo beec bayculajalka hadduu qaatay ama baycu naqdiga mid uun hadduu ku tooso shaygaas hal qiima waana hal beec hal qiimaana lagu kala gatay jahaale iyo qararna kuma sugna ayb saa darteed marka baycatayni fii bayca taas yaan loo malaynin marka qofku waa u bannaan tahay inuu yidhaahdo kitaabkan hadda haddaad lacagtiisa isiinaysana boqol uu ii yahay aniga berri haddaad isiinaysana boqol iyo labaatan ayb adiga mid uun ku qaada marka labada qiimo haddaad mid doorato ma ku dhacaysid baycatayni fii bayca laakiin haddaad tidhaahdid iyadoo intaa ninkaas uu sheegay waa qaatay dushaanna u ritay labadii qiimo midaa ku qaadatayna aadan caddaynin markaas waa marka nahyiga lagu dhacayo nahyiga waxaa keenayana waa jahaalada fuqahada mucaasiriinta aqlabkoodana saasay dhahaan waana banneeyaan bayculajalka marka bayculajalku inuu xaaraan yahay maahan macnaheedu tafsiirka kalena ee ibnu taymiya ibnulqayimna baabka dambaan ku sheegaynaa waa qofku in uu baycatayni fii bayca waxay noqonaysaa suurada oo ciinada ayb suuratulciinana waxaa weeyaan laba qof baa waxay rabaan inay lacag kala qaataan ninkan xaajow lacag u qabaa boqol dollar kanna waxaa weeyaan inuu boqol dollar inta deymiyo boqol loo keeno hadhow ma rabo oo wuxuu rabaa boqol iyo labaatan in loo keeno ribadii bay ka cabsanayaan marka waa xeeladaysanayaan see lagu xeeladaysanayaa waxaa la leeyahay ninkii deynta inuu dhiibo rabay ayaa wuxuu dhahayaa iga gado shaygan kitaabkan maalan iga iibsou leeyahay boqol doollar boqol iyo labaatan igaga iibsa kitaabkan inaa ii keeni doonta waayahay waa kaa gatay waa qaatay kitaabkii markuu guddoomay ayuu haddana leeyahay iga gada adna waayahay meeqan kaaga gatay boqol haye waayahay boqol buu dhiibay kii baa'ic ahaa kitaabkii marka ninkiisii hore u noqday feerihadde ninkanna meeqaa la siiyey boqol dollaraa la siiyey meeqaa laga rabaa oo laga sugaa hadhow lagu lahaa boqol iyo labaatan marka boqol dollar baa boqol iyo labaatan lagu gaday dollar kitaabkuna wuxuu un iska ahaa ninkii awalba uu yaallay u noqday kanna boqol iyo labaatanaa ku laasimtay boqolna waa qaatay baycatayni fii bayca way suuradaa maxaa yeelay laba beec baa meeshaas ku jirta marka laba caqdi laba safqo ayaa ku jirta nacam qofku hadduu boqol iyo labaatankii qaatana ribow qaadana laa shaka middaas hadduu boqolka qaatana qiimihii yaraayow qaadana xadiidkan marka suuradiisu nafsu waxaa weeyaan min suwari ilciina ayuu ka mid yahay ayb ibnulqayimna marka tahdiibku macnahaasu ku sheegayayb man baaca qofkii iibiyo bay marka yani arrintu maahan marka shawkaani iyo sancaani labadaba risaale iyagu ka qoreen masaladan wixii laga yidhi iyo ahlucilmigu siday ka dhaheen tafsiirka marka simaaku bnu xarbin ee bacdi ahlilcilmi waaba daciif ay dhahayaan kuwana waa sax ay leeyihiin waxaa lagu xambaarayaa labadii beec kii ajalka ahaa iyo kii naqdiga qofku inuunan midna ku toosin ee uu waxbaan qaatay uu yidhi amankiina laga jaahil yahayo wax wax lagu gatay baan la ogeyn ayb jahaalatu haman ayaa loo reebay suuradaa hore marka saxeeda saas waay ayb ee ma ahan yacni qofku hadduu yidhaha bayculajalkii baan qaatay inuu ribo qaatay ma ahan ayb man baaca qofkii iibiye baycatayni laba beec laba safqo labadaa oo fii baycatin hal safqo ku guda jiraan falahu wuxuu leeyahay owkasuhumaa labadaas bade labadaa yacnii beec kooda lacagta yar ayuu leeyahay raqiiska ah awi ribaa ama ribou leeyahay midda badan hadduu qaato ayb waana suuradaas marka ciinada ayb haddii yacnii labadaas suuro unbaa lagu suureeyey meeshaan qaala alimaamu abu daawuuda raximahu اllahu tacaala baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fi nahyi iska reebidda layska reebay can ilciinati ciinada layska reebay ciina marka waa sheegnay suuradeeda waxaa weeyaan laba qofoo rabo inay ribo kala qaataan laakiin xeeladaysanaayo oo meeshii marka beec baa la soo gelinayaa asalkuna ribaa la rabaa oo marka qofkii inuu yidhaahdo rikoorkan baan kaa iibiyey wuxuu rabaa asaalatan ninbaa wuxuu rabaa boqol dollar inuu ninka amaahdo kii laga amaaha lahay isaguna wuxuu rabaa boqol iyo labaatan hadhow in la siiyo eseen yeelaynaa waxan waa ribe waa xeeladaysanaynaa bay leeyihin marka waxay samaynayaan adiga suu boqol uma rabtid haa iga gado dayn iiga iibsa rikoorkan inta ii yaallo waa meeqa dayntaas boqol iyo labaatan w waayahay waa kaa gatay isii rikoorka waa siiyey kii haddana wuxuu leeya ii soo celi waa kaa iibsanayaa rikoorkii baan kaa gadanayaa aan hadda kaa gaday meeqaa iiga gadaysaa boqol haye waatan boqolkii anigu waa kuu tiriyey rikoorkayga isii ban dibaan kaaga soo iibsaday rikoorkii gurigiisa u yaallaa hadda marka maxaa la haystaa boqol dollar baa ninkan ka baxday meequuna sugaa hadhow boqol iyo labaatan buu sugaaya ille asaga dayn boqol iyo labaatan uu lahaaye boqol marka maxsuulku wuxuu noqonayaa boqol lagu bedeshay boqol iyo labaatan waana caynu riba ma fahamta ciinadu marka saas mas'alo ka agdhow baa jirta oo marka waxay tahay mas'alatu tawaruqaa la yidhaahdaa ninkii kama iibsanaayo baa'icii ka iibsan maayo ninkii awal ka gaday ma ka iibsanaayo mar labaad nin kaloo saddexaad oo ajnabi ah baa ka iibsanayo mas'alatu tawaruqaa la yidhaha marka middaas hoosey noqonaysaa ninkan boqol dollar buu rabaa kanna boqol labaatan buu rabaa dayib marka wuxuu leeyahay waa yahay shaygan orod qaada iga gado meeqan kaaga gatay boqol iyo labaatan inaa ii keenaysid rikoorkiina hoo qaado waa qaatay rikoorkii nin dadow buu ka soo gatay marka qiimo wuxuu uga gatay boqol dollar dhan ama siddeetan dollaruuba uga iibsaday ninka saddexaad muxuu hadda gacanta ku haystaa marka lacagtii oo u baahnaayey daynta ayuu gacan ku haayaa meeqaa isagana laga rabaa boqol iyo labaatanoo dheeraad ah iyadoo laftirkeeda marka mas'aladaa tawaruqa haddii nin saddexaad meesha soo galo fuqahadu iyo selafku waa isku khilaafeen qaar waa karaahay yidhaahdeen qaarna waa caynu ribaa bay dhaheen imaam axmeda ka mida dadka yidhi iyada laftirkeeda waa caynu ribaa ibnu taymiyana sidoo kale mas'alo noocaasaaba la weydiiyey jaamiculmasaa'ilka wuxuuna jawaabay haadihi suura hiya caynu ribaa buu yidhi maxaa yeeley cuquudda lagama fiiriyo alfaadda eh macaanidaa laga fiiriyaa iyo qasadka cuquudda alfaadda lagama fiiriyo qasadkaa laga fiiriyaa qasadka ay nimankan u dan leeyihiin waa maxayna beec ninkan ma raba hadda inuu suuq galo oo beec ka ribxo ujeedkiisu maaha lacag lacag la dhaafsanayo qasa inamal acmaalu binniyaat marka taxaayulaa soo galay meesha waa xaaraam marka qasadku caqadkan daahirkiisu ma bedelaayo marka ribadii xaaraantayd xalaal ma ka dhigi karo ayb mas'alatu tawaruq baa la yidhaha haddii nin saddexaad laga iibiyo haddii baa'icii laftirkiisa laga gadana mas'alatulciina la yidhaahda ciina iyo tawaruq labadaas suuray kala leeyihiin middan tawaruqa hadda meelo badanoo caalamka islaamka looga dhaqmaa ribadii baa dadka inay u gooyaanay rabaan nidaamkaasi samaynayo bangigu wuxuu leeyahay orod bax baabuurkan qaado ama yacnii waxaan kaa gaday ama baa waxa soo gado ciinada laftirkeeda waxaa ka mida hulaahiya mid la yidhaahdo ibnulqayim uu sheegay middaasay sameeyaan dadkan hadda nin saddexaad oon baabkaba ku jirin baa la soo gelinayaa meesha kan marka waxaa la leeyahy orod bax ninkaa wax ka soo gado markaad ka soo gadato aniga iga iibi dayn marka igaga qaada hadhow wixii marka marka maxsuulka laysu soo bixiyo waxay ku soo baxaysaa lacag lacag ka badan lagu guday oo la mid ah iyada dirham oo dirham iyo xoogaa lagu sii gutay ayb marka buyuucdaas oo dhan waxba kama jiraan maxaa yeele qasadku beec maahane waa ribo saasaynan ku bannaanaanaynin marka ciinada suuradeedu calaa kullin sidaas u yahay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu qال أخبرنا بن وهب qال أخبرنيi xyوة بن شhريح وxdثna جعفر بن مسافر التنيسي qال xdثna cبدالله بن يحيى البرلسي qال أخبرنا xyوة بن شhريح عن إسحاق أبي عبدالرحمن qال سليمان بن داود أبو الربيع عن أبي عبدالرحمن الخراساني أن عطاءn الخراساني xdثه أن نافعا xdثه عن بن عمر qال samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيyه ali waslm nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo idaa tabaayactum haddaad wax ku kala iibsataan bilciinati ciinadii haddaad wax ku kala gadataan wa akhadtum aad qabataan adnaaba albaqari lo-da saynteedana aad ku dhegtaan waradiitum aad raalli ku noqotaan bisarci abuur beero wa taraktum aa iskaga tagtaan aljihaada jihaadkii aa ka tagtaan sallad allaahu ilaahay wuxuu dirayaa calaykum korkiinna dullan dulli buu ku dirayaa laa yansichu kaasoo laa yansichu ounan siibaynin alleh xataa tarjicuu ilaa aad kaga laabataan ilaa diinikum diinkiinna xadiidkan marka ciinadii buu tilmaamayaa sabab dulli maadaama uu ka dhalanayo ciinada waa xaaraam marka shayga uu dulli iyo hawaan muslimiinta uga dhasho waa un shay xaaraam ah ayb oo aan bannaanayn xadiidkanna xadiid weyn weeyaanoo wuxuu tilmaamayaa dadku hadday noqdaan dad adduunyo oo adduunyada aakhirada ka hormariyaan xaaraamtii laga xarimayna ay u xeeladaystaan waajibaadkii la farayna ay ka tagaan waa saddex waajibaadkii ay ka tageen xaaraamtii ay u xeeladaysteen adduunyadiio ay u iisheen markaas in dulliga uu ku dhacayo intaanoo isbiirsatay waay marka wa taraktum uljihaada marka waajibaadka waajib ka mida waaye yacnii waajibaadoo dhan haddii la dayaca kaba daranba nacam waajibaadkii diiniga ahayoo la layaco laga tago adduunyadiioo loo iisho xaaraantiioo haddana la raadiyo dariiqi iyo xeeladaysi lagu raadiyo saddexdaa markaa laysu geeya ayaa dulli ku dhacayaa dadka dulligaas marka goormaa la rafcinayaa xataa tarjicuu ilaa diinikum buu yidhi riwaayada dabaraani baa waxay sii tilmaamaysaa weliba diinta la sheegayo miday tahay oo wuxuu leeyahay dabaraani riwaayadiisa xataa tarjicuu ilaa amrikum ulwal arrintiinnii hore oo nebiga iyo asxaabtiisu waxay diin ka dhigteen iyo diinkii saxiixa ahaa idinkoon u laabanin dulliga laydinka qaadi maayo xataa tarjicuu ilaa amrikum ulwal ilaa marka loo laabto dariiqadii saxaabada iyo nebigii iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin oo diinka loo fahmo sidaas oo waajibaadka la samaynayo fahamkooda lagu saleeyo wax la qabtaa ama shaqo la qabtaa waxba lagu keeni maayo maxaa yeele shaqo dariiqeeda ka qaldan bay noqonaysaa shaqadu hadday dariiqeeda ka weecatana xal iyo wanaag lagama gaaro laakiin marka dariiqii alla ugu talagalay ay ku socotay wax taraysaa riwaayadaabaa marka saa u caddaysay taasna maxalu shaahidkiisu marka idaa tabaayactum bilciinati weeyaan ciinada suuradeeda waa taa marka ibnulqayim marka tahdiibu sunanka yaan xoogaa ka akhrinaynaa ayb xadiidkan waa kan ciinada waa reebayaa wa fi lbaabi wuxuu yidhi ibnulqayim wa fi lbaabi xadiidu abi isxaaq aلsabiiciy can imra'atihi أنها dخلت على cاaئشhaةa bay u gaشhay رaضي الله عنها فadخلت maعaha أm waلdi زayd بن أرqم زayd بن أرqم naag addoon u ahaydoo ilmo u dhashay ayaa la soo gashay faqاaلaت waxay tihi ya أma المؤمiنiiن إنii bictu غuلاamا waxaan iibiyey addoon min زayd بن أرqمان ka gatay naagtaasaa dhehaysa um waladka ma ah waa dhahaya waa naagta zayd ibnu arqam ayaa waxaan ka gatay bay tidhi hay iyada laftirkeedaba fadakhalat macahaa ummu can imra'atihi annaha dakhalat calىa caaئiشhaةa radia اllahu canha fadakhalat macaha umu waladi zayd bni arqam faqaalat waxay tidhi yaa uma almu'miniin inii bictu ghulaaman baan gatay addoon min zayd bni arqam baan ka gatay biamaanimi'ati dirhamin siddeed boqoloo dirham nasii'atan oo aan u keenayo madal ah wain ibtactuhu waan ka iibsaday haddana minhu isagaan ka gatay bisitimi'atin naqdan lix boqol oo hadda ahaan uga gatay yacnii siddeed boqol oo isaga yacnii aan ku lahaa lix boqolaan marka uga iibsaday haddana fa qaalat lahaa caa'ishatu caaisha waxay tidhi bi'sa ma sharayti waxaad iibsatay baa xaaraam ah ayaa baas leh wa bi'sa maa sharayti waxaad iibisayna waa baas akhbirii zaydan akhbirii zaydan zayd u sheeg anna jihaadahu jihaadkiisii maca rasuulillaahi ou la galay qad batala inuu buray ilaa an yatuuba inuu toobad keena maahan jihaadkii zayd nebi moxamed uu kala qayb qaatay uu la galay waa ka buray saa u sheeg marba hadduu sidaan ku dhaqmaayo waa u dhammaatay jihaadkiisii ilaa inuu toobad keena maahane laba darsiba marka mas'aladan waa laga qaadanaya isagu zayd dabcan waxaa laga yaabaa xadiidka inuunan soo gaarin oo beec caadi ah suurada suurada ka muuqataa beec caadi ah uu yahay oo asagoo de ribo uunan u dan lahayn laakiin saddan lidariica caaisho inay markaa u sheegtay sidaas ayb waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa acmaasha saalixaadka inay burayso mararka qaar oo dunuub ay burin karto qofka yacni camal saalixa markuu la yimaado xaaraan uu ku dhacay in camalkii ay ka baabi'in karto taana marka xadiidku waa tusayaa waa marka ahlu sunnahana sidaas waa qabaan laakiin xubuudkaas camalka ku dhacaayo waa juز'i kulli ma aha xubuudka kulligaa shirkiga keliya samay karo haddii lagu dhinto amaa laakiin wixii aan shirki ahayne macaasida kale ah wixii aad soo samaysatay ee khayr iyo saabiqa waa kaa baabi'in karaan khatar waayo marka nacam qofka marka waxay tusaysaa si kastuu u dadaalo inuu is-ilaaliyo camalkiisana uu ilaashado waa dadkii nebiga la jihaaday hadda oo la socday ayaa la leeyahay war waa idinka burayaa jihaadkeeda haddaad si xun u dhaqantaan ayb xadiidka waxaa kalou tilmaamayaa suuradan waa suuradii ciinada caaisho agteeda xaaraan inay ka ahayd ayb imaam marka faslun qaala almuxarimuuna lilciinati dadka bayculciinaha xarimaayo waxay dhaheen addaliilu calaa taxriimiha min wujuuhin ciinada xaaraantinimadeeda deliilka ku soo arooray waa wujuuh fara badan axadihaa tan koowaad anna allaha tacaala xarama aribaa ilaahay ribadii buu xarimay waalciinatu wasiilatun ila aribaa ciinaduna waa jid riba lagu gaaraayo bal hiya min aqrabi wasaa'ilihi wasaa'ishiisa midda ugu dhowbowa waalwasiilatu ila alxaraami xaraamun xaaraam dariiqii lagu gaaraana waa xaaraam fa hunaa maqaamaani buu yidhi marka laba maqaam baa meeshan taallo axaduhumaa tan koowaad bayaanu kownihaa wasiilatan horta ciinadu inay tahay wasiilo ribo u tahay in la caddeeyo wahaanii tan labaadna bayaanu anna alwasiilata ila alxaraami xaraamun xaaraan dariiqa lagu gaaraa isaguna inuu xaaraam yahay iyadana in la bayaaniyo labadaas maqaamay mas'aladan ku dhisan tahayuu kuyihi fa ama alawalu tan hore fayashhadu lahu biاlnaqli waalcurfi wاlniyati waalqasdi buu yidhi tan hore in ciinadu ay ribo wasiilo u tahay waxaa sheegayuu yidhi naqliga xadiidka waa kana curfigaa sheegaya dadka acraaftooda niyada ayaa sheegaysa waxay niyeysan yihiin iyagu markaas waa ribo waalqasdi ujeedka beecan loo samaynayaa tusaayaba iyo waxaalilmutacaaqidayni labada caqdiga guntaayo xaalka ay ku jiraan ayaa laogyahay fa ama naqlu marka famaa habata can ibni cabbaas ibni cabbaas waxaa ka sugnaatay annahu su'ila can rajulin nin baa la weyddiiyey baaca min rajulin nin ka gatay xariiratan maro xariir ah bimi'atin uga gatay boqol uma ishtaraahaa bikhamsiina konton uga iibsaday haddana fa qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi daraahimu bidirhamin mutafaadila dakhalat baynahumaa baynahaa xariiratun waa laba daraahim oo kala badan oo laysku gatay yuu yidhi oo xariir u dhexaysa bis maxay xariirta u dhexaysa bedelay marka macaanida marka in la fiiriyo waayo ma ahna daahirkan un cuquudda daahirkeeda keliya layska fiirsada ma aha ibnu cabbaas marka iyo aahaar kaloo badan buu halkan ku dhigay marka ibnulqayim ayb wa ama almaqaamu haanii u soo bood maqaamka labaad waa maxay maqaamka labaad xaaraam wasiiladii ku gaarsiisa iyaduna inay xaaraam tahay wa huwa ana alwasiilata ila alxaraami xaraamun fabaanat bilkitaabi waالsunnati waاlfitrati wاlmacquuli buuyi waxay xaaraan ku gaarsiiye inay xaaraan yihiin kitaabkaa sheegay ay ku caddaatay sunnadiibay ku caddaatay fitradii ay ku caddaatay caqliga saliimkaay ku caddaatay naqligii marka waa kan fa ina allaha subxaanahu alle masakha alyahuuda yahuuddii ayuu masakhay qiradatan wa khanaasiira ayuu ka dhigay daanyeero iyo doofaarro lammaa tawasaluu ila saydi alxaraami ugaar laga xarimay markay ku gaareen bilwasiilati alatii dannuuhaa mubaaxatan wasiiladii iyagu ay u maleeyeen inay bannaan tahay markay ku gaareen daanyaray doofaraa laga dhigay was'alhum can alqaryati alatii kaanat xaadirata albaxri id yacduuna fi اsabti id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuracan ilaa aakhiri اlaaya falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin wasamaa asxaabu rasuuli اllaahi sala اllahu alayh ali wasalam wataabicuuna midla dalika mukhaadacatan saxaabadii iyo taabiciintiina waxay ku magacaabeen xeeladaysigu inay tahay khiyaano ilaahay la rabo in la khiyaano la siro sirid ilaahay la sirayay ku sheegeen kamaa taqadama waqaala ayuub asikhtiyaaniy waxa uu yidhi yukhaadicuuna allaha kamaa yukhaadicuuna asibyaan ayuub taabici waayo waxay yidhi waxay rabaan inay alla khiyaanaan say ilmaha u sirsiraan oo kale ilmaha yaryarkaa sida loo sasabo ayay rabaan inay alla u sasabaan buu yidhi low atawu اlmra calaa wajhihi kaana ashal ribadu hadday si toosa u qaadan lahaayeenaa ka fududaa lahayd yidhi ilaa markaa nin xaaraan ku dhacay is-og inuu xaaraan ku dhacay uu noqonayaa laakiin ninka xeeladaysanaya xaaraantii inuu u gooyey buu aaminsan yahay xaaraantii intuu ka leexday maskaxdiisa wixii alla ka xarimay dariiq kale intuu ka soo galay xalaashaday oo nin khataruu isku haystaa markaa markaasuu ibnuulqayim qaacido fiican sheego wuxuu yidhi wاlrujuucu ila asaxaabati saxaabada in loo laabto loo laabto fii macaani اlalfaadi in loo celiyo alfaadda macaanideeda sharciga mutacayinun waa waajib saxaabada yani in loo celiyo alfaadda macaanideeda in saxaabada loogu laabto oo iyaga laga qaato xaggooda mutacayinun waa waajib sawaaءun waxaa isku mida kaanat lugawiyatan ow sharciyatan luqa ha ahaato ama sharci ha ahaato saxaabada macaanida ay tilmaamaan oo axaadiidta ay ka tilmaamaan waa in sideeda loo qaata waa mutacayin dadkii ka dembeeyey ma lagu ibdaalinayo warkooda saxaabada warkooda meeshan haddii saxaabada hadalkooda yaallo oo kelimaad sharciga ay fasireen ama ay fasireenba kelima yacnii luqada uun wax ku yeelan karta xataa haddaynan iyagu iskhilaafin iyaga hadday iskhilaafaan waa la kala dooro karaa haddaynan laakiin iskhilaafin qof kale ma ku dhaco saxaabadan ayb wاlkhidaacu xaraamun saxaabadii marka wuxuu ka wadaa arrinkan taxaayulka ah saxaabadii baa waxay ku sheegeen khidaac inay tahay iyagaa looga dambayna marka ma ahan qof dhihi kara ma laha wa ayضa faina hada اlcaqda yatadamanu idhaara suuraةi mubaaxatin caqadka noocan wuxuu muujinayaa suurad bannaan in wax la kala gataa waa bannaantahe laba qof wax kala gadataa suurad mubaaxa inuu muujiyo ayuu koobsanayaa waidmaara maa huwa min akbar اlkabaa'ir wuxuuna qarsanayaa wax kabaa'irta kuwa ugu waaweyn ah falaa tanqalibu alkabiiratu haddaba marka kabiirada isu gedin mayso mubaaxatan mid bannaan biikhraajihaa yacni ka saaridda laga saaray fii suurati اlbayci yacni beyc suuraddeed biikhraajihaa yacni bixinteeda fii suurati اlbayci lagu bixiyey alladii lam yuqsad beyc aan loo qasdin in lagu soo takhriijiyo lagu soo saaro ayb biikraajiha fii suurati اlbayci aladii lam yuqsad naqlu اlmilki fiihi aslan beec qasadkiisa aan la rabin marka suuradii kabiirada ahayd mubaax ma ka dhigayso wainamaa qasduhu xaqiiqaة riba ayb waayضa faina ariiqa mataa afdad ila اlxaraam ariiqu hadduu xaaraan gaarhsiiyo faina الshareicata laa taأtii biibaaxatiha aslan dariiq siduu ku wada xaaraanku geeyey sharcigu mama bannaynayo وأيضا فإن الشhاaرca إنma حرم الربا وجaعله من الكبائر وتوعد آkله بمحاaربة اللahi ورسuله لma فيهi من أعظم الفساaد والضرر فكيف يتصور معa hذا أن يuبيxa hذa الفساaد العظيم inuu baneeyo بأysر شhayءin inuu ku baneeyo شharciga say ku dhici kartaa فyا للhi العجب أتrى hذiه الحيiلة أزاaلت tilka المفسدة العظيiمة xeeladaasi ma mafsadadii ribada ku jirtay meesha ka baabi'isay waa may wa qalabathaa maslaxatan miyay u gedisay bacda an kaanat mafsadatan wa ayضan wuxuu yidhi faina allaha subxaanahu caaqaba ahla aljanna dadkii beerta iska lahaa alla wuu ciqaabay alladiina aqsamuu layasrimunnaha musbixiin dadkii beerta lahaayee ka xeeladaystay waajibkii sakada ee maa abeen aan gurno masaakiintu maalinkii markay yimaadaan waxa waayaan dadkii yidhi alla waa halaagay kadalika alcadaabu walcadaabu alaakhirati akbar low kaanuu yaclamuun buu yidhi maxaa loo halaagay iyaga marka inshaa allahuda ay ka tageen keliya maa loo cadaabay mase xeeladaysiga xeeladaysigaa loo cadaaba uu leeyahay ayb maxaa yeelay walaa yuqaalu falcuquubatu inama kaanat calaa raddi اlistihnaa'i waxdahu liwajhayni axaduhumaa ana alcuquubata min jinsi اlcamal cuquubadu camalka jinsigiisay leeg tahay watarku listihnaa'i cuquubatuhu istihnaha oo laga taga in shaa allaahu cuquubadiisu an yucawaqa maxay cuquubada u dhigantaa maxay noqon kartaana wixii uu rabay qofka inuu waayo bes wayansaa uu iloobo laa ihlaaka maalihi in maalkiisa in shaa allahu buu ka tegayoo iloobay ayaa maalkiisa loo halaagayaa ma isla eka bikhilaafi cuquubati denbi اlxirmaan fa inahaa xirmaanu kadenbi aلثaaniي an اllaha tacaala akhbara canhum ilaahay wuxuu ku sheegay annahum qaaluu inay dhaheen anlaa yadkhulanna hal yowma calaykum miskiin wadanbulcuquubatin calaa dalika maxaa yidhi ilaahay ma sheegeen haddaynan tan dhib lahayn ayb calaa kullin marka xeeladaysiga waayo waxa loo halaagay buu leeyahay naqligii marka inahaasoo dhan baa laga haayaa calaa kullin mas'aladan marka waa mas'alo shaykhulislaam ibnu taymiya kitaab uu ka qoray qofkii raba uu si istiqsaa ah hadalkan badanoo ibnulqayim sheegayana halkaa unbuka yaa asalkiisu yahay bayaanu daliil fii ibطaali الtaxliil ayaa leeyahay ama fii buطlaani الtaxliil waa kitaab maطbuuca waayo waana la ikhtisaariyey waxaa ikhtisaariyey albacli اlxambali wax badan buu marka ku dhigay dadka fuqahada oo wuxuu aad u eedeeyey tadayunka iyo alla kacabsiga intuu ku yaraaday iyagu marka maskaxdooda suurooyinka intay wax badbedelaan wax alla uu xarimay inta meel kale looga soo wareegsado ay bannaystaan dadkaasu aad uga hadlay iyo waxa ay xujaystaan iyo kitaab qiimo badan waaye ibnu kaiirna tafsiirka ayuu ku sheegay suuratulbaqara aayaadka ribada markuu ka hadlayuu yidhi shaykhulislaam ibnu teymiya wuxuu alifay kitaab layidhaha bayaanu daliil waqad afaada waajaada ayb kitaabkaana marka waa madbuuco waa meelaha waa laga gada karaa aad u faa'iido badan yahay ibnulqayimna baxdigan halkan uu ku qoray isagoo faahfaahsan iqaafatulahafaankauu ku sheegay juska koowaad iyo labaad labada waa ku kala jiraa taxaayulku marka ciinadu marka labadaas bay xaaraan ku tahay waa wasiila ila alxaraam fa hiya xaraamun waxaa kale xaaraan ku tahay iyada maqaamkii koowaad iyadu marka iyadana ay ahayd inay wasiilo ay sideeduba inay wasiilo tahay la caddaynayo ciidada marka shanigeedu waa taas halkaas ka sheegay suurooyin badan ayuu marka ciinadu kaga hadlay ilaa dhowr suuruu ka sheegay tii waxaa ka mid ahayd yacni baycatayni fii bayca halkaanu ku fasiray ibnuاlqayim wuxuu yidhi addaliilu saadis maa rawaahu abu daawuud min xadiidi abi hurayra can الnabiy sal ا l slm qaal man baaca baycatayni fii baycatin falahu awkasuhumaa aw iribaa walilculamaa'i fii tafsiirihi qowlaani meeshaan marka fiiri calaamay axaduhumaa an yaquula inuu yidhaahdo qofka bictuka bicashratin naqdan ow cishriina nasii'atan toban hadda haddaad isiinayso ama labaatan oo nasii'a madal ah wa hada huwa aladii rawaahu axmed waa midkuu ka wariyey imaam axmed can simaak fafasarahu fii xadiidi bni mascuud qaala nahaa rasuulu ullahi sal l slam can safqatayni fii safqatin qaala simaak alrajulu yabiicu rajul fayaquulu yanii yabiicu qofka kale u ka iibsanayaa fayaquulu wuxuu dhahaya huwa calaya nasaa'an bikada wa binaqdin bikada wa hada tafsiiru ibnuاlqayim marka wuxuu yidhi tafsiirkan daciifun waa daciif fainahu laa yadkhulu ribaa ribada ma soo gelayso fii hadihi suurati walaa safqatayni hunaa laba badeecana meesha laba beecna ma yaallaan meeshaan wainamaa hiya safqaة waaxidaة biaxadi اhamanayni waa hal gorgoro oo hal laba qiimo midkood lagu qaadanayo waa hal beec hal mar unbaa wax la kala gadanayo ee labadan qiima mid lagu qaadanaya labada qiimaa yaa la qariyey unbis haddii marka labada qiimo mid la doorto beecatayni fii bayca waa ka baxee marka watafsiiru ثaaniي tafsiirka labaad an yaquula inuu yidhaahdo waabiicukahaa waan kaa iibinayaa bimi'atin boqolan kaaga gadayaa ilaa sanatin ilaa muddo calaa an ashtariihaa minka inaan adna kaa iibsado biamaaniina xaalatan siddeetan hadda inaan kaaga gadanayo waa kaa gadayaa alaabtaan anigu waxaan kaa gadayaa boqol aad ii keenaysid bilka bacdi maalan bishardi inaad adna iga gadato siddeetan aad igaga iibsato waxayga ii soo noqdaan hadda meeshaan marka safqatayni waa taallaayo ogow laba beec baa yaallo laba jeer baa wax la kala gadayaan ayb laba qof un baana wax kala gadayso hal safqa kuwa ku wada jiraan wahada macna alxadiid weeyaan alladii laa macnaa lahu hayruhu macno kale uunan balahayn xadiidku wahuwa mudaabiqun liqowlihi falahu awkasuhumaa aw iribaana waa mudaabaqaynayaa buu yidhi fainahu ima an yaakuda hamana zaa'ida fayurbii aw ihamana alأwal fayakuunu huwa awkasahumaa tafsiirka marka baycatayni fii baycana waa kaas walidaalika marka masaa'il badanoo soo noqnoqoto tafsiirkan baad kaga daawoobaysaa ciinadii iyadana marka suuradeeda waa taasa labadii inay iyagu marka wax iska kala laba jeer kala gadgataan haddii marka qof saddexaad laga iibiyana oo baa'icii hore aan laga gadaninna maxaa la dhahaa masaladaas tawaruqa la yidhaahdaa ibnulqayim wuu sheegay iyada laftirkeeda ayb ayb tawaruqa meelaha ugu dambeeyuu ku sheegay waa kan marka fain qiila haddii la yidhaahdo buu yidhi famaa taquuluuna maxaa dhahaysaan idaa lam tacud isilca badeecada haddaysan ku noqonin ilayhi ninkii markii hore iska lahaa bal rajacat ilaa aaliin nin saddexaad ay u laabato hal tusammuuna daalika ciinatan maku magacaabaysaan qiila waxaa la dhahayaa buu yidhi haadihi masalatu tawaruq waa masalatu tawaruq lianna almaqsuuda minha alwariq lacagtaa la rabaa ujeedkaa saas ah qofkan baahi uma qabo waxaan inuu gado nin kale ka iibiyo kan ka soo gado kanna ka iibiyo oo ka ribxa ma rabee baahi lacageedow qabaa ninkan ujeed maahan yacnii beec ma raba hadda waqad nasa axmedu wuxuu caddeeyey fii riwaayati abi daawuud calaa annahaa min alciinati inay ka mid tahay wa atlaqa calayha wuxuuna ku idlaaqay ismahaa waqad ikhtalafa asalafu fii karaahiyatiha fakaana cumaru bnu cabdilcasiis yakrahuhaa waa nici jiray wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray altawaruqu ukhayatu ribaa tawaruqu waa ribada walaasheed warahasa fiiha iyaasu bnu mucaawiyana waa rugseeyey wa can axmed fiihi riwaayataani mansuusataani wacallala alkaraahata fii ixdaahumaa biannahu baycu mudarin qaarna waxay dhahayaan baycu mudarkii aan soo marnay yuu ku cilleeyey marna ciina inay tahay buu ku cilleeyey calaa kullin tawaruqa isaga laftirkiisu meeshaas buu ka laalaadaa ibnu taymiyana jaamiculmasaa'ilka mas'ale tan oo kalea la su'aalay hiya caynu ribaa buu yidhi mar haddiiba loo qasdaayo lacag in lacag lagu gato iyadoo kala badan masaa-isha marka siiqooyinka ku tacalluqo iyo cuquudda waxaa jirto yacnii cuquudda macaanida in laga raacaa fiican iyo qusuudda ee keliya aan laga fiirinin siiqooyinka keliya daahirkooda inaan bis la fiirinin siiqadu marka ihtimaam waa leedahay macaanida iyo qusuuduna ictibaar bay leedahay qofka samaynaya ictibaar ku leedahay ayb oo isaga baynahu wa baynallaahi waxan waa ka xaaraam wa in kaana uu sir iyo xaaladaysiba haba sameeyo haddii la doono marka shaaficiyadu iyagu waxay aad ugu caan baxeen siiqada daahirkeeda iyo cuquudda daahirkooday aad ugu tashadudaan ayb ee imaamkan damiiri kamaaluddiin addamiiri najmulwahaajka buyuucda meelaheeda wuxuu ku sheegaa wej asxaabta shaaficiyadu leedahay inuu tilmaamayo cuquudda inaan siiqooyinka daahirkaa keliya laga fiirinine macaanidoodana la milicsado oo yacnii sidaan hadda marka ibnu taymiya u sheegayo kale iyo ibnulqayim ay u sheegaan oo taxaayulkii meesha laga bixiyo sideedaba yaa isaguna wuxuu tilmaamay wej oo min wujuuhi asxaabi yani ashaafici in sidaas uu yahay kaasaana la soco kara yani laftirkeeda nusuusta oo qur-aanku meelo badanaa ibnu kaiirna waa ku istaagaa meelahaas oo kale suurat اlbaqara dhowr meelo uga istaagaya wbucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii daalika in araaduu islaaxan hadday wanaag rabaan meeshaas marka ibnu kaiir waxbuu ku qabanaa wuu sheegayaa qasadku inuu muhim yahay idraar un hadduu wax ku soo ceshanaayo dadka qalbigiisa ma oga daahir ahaan waa laga yaabaa yacnii waxiisa dadku inaynan u muuqanaynin laakiin baynahu wa bayna rabbihi maxaa u xasilaya dhib baa u xasilaya tanna kaba daranba waxyaabahan ayb qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi alإkhbaaru lijacfarin jacfar baa ikhbaarka iska low hada lafduhu lafdu jacfar baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi salafi salafkii buu u baab yahay hortabsigii salaf iyo salam waa isku macno salamna ciraaqiyiintaa dhahaan salafna waxaa yidhaahdaan xijaaziyiinta xadiidkuna wuxuu ku soo arooray macna salaf waxaana salaf loo yidhi waa nooc amaah ah ama hortabsi oo horay baa wax loo qaadanayaa amankii baa la qaadanayaa mumankii baa marka gadaal laga keenaya waxaana lagu sharci ahaan marka la yidhaahdaa baycu mawsuufin fi dimmati baycu mawsuufin fi dimma shay dimmadii lagu sifeeyey oo tilmaamtiisa laysla qaatay oo jahaalada laga saaray oo sidaa looga saaray oo dimmo kor saaranna in la kala gato oo marka suuradiisu waxay noqonaysaa qofku inuu yidhaahdo raasumaalkii intuu soo qaato uu yidhaahdo intaasoo loor oo waxaan kaa rabaa gelley cad ah gelley baan kaa rabaa gelley cad inay tahay bakaar inaysan ahayn maalan oo aynan wax duugan aynan ahayn wax aad markaad u tilmaamteeda loo ay ugu caddaanayso ayuu tilmaamayaa kanna marka wuxuu leeyahay sidaasuu ku aqbalayaa lacagtii baa marka meesha lagu kala qaadanaya in lacagta meesha lagu kala qaato haddaan lacagta la qaadanin baycu deyni bideynay noqonay deyn deyn lagu gadaayay noqonaysaa marka lacagtaa la hormarina raasumaalka ninkan marka dimmadiisa waxaa laga rabaa marka wakhtigaas wakhtigii lagu heshiiyey haddii wakhti lagu heshiiyey inuu wakhtigaas keeno alaabtii loo diray shardi maaha isagu inuu beere leeyahay iyo waxaas shardi iyadu maaha saan axaadiidka ka arkayno ayb wakhtigaa marka waxaa laga rabaa inuu keeno wakhtigii la yidhi ayb ajal iyo wakhti dhow iyo hadday yeelato dhib haddii marka ay bil bannaanayd kadib xallina waa ku bannaanaan karaa salamka oo haddii la yidhaahdo lacagtii waatana waxaa ii keen hadda ii keen markaasuu inta baxayoo hadda keenay hore ka keenay shaygiina mucayan ma aha dhib male iyadu maxaa yeele tii bil kadib iyo sannad kadib haddii la oggolaaday oo qarar iyo yacnii kada ay ka imaan karto ee hadda hadduu keenayo waxaa weeyaan kadada waaba yar tahay iyo qararku waa yaraanaya salafku marka mucaamaladaas waaye waana cuquudda laasimka oo qofka marka kanna lacagtii buu qaadanaya dimadiisa marka wixii inuu la imaadaa laga rabo qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaثana cabdullahi bni muxamedi الnufayliyu qaala xadaثana sufyaan can ibni abi najiix can cabdillahi bni kahiir can abi اlminhaal can ibni cabaasin qaal qadima rasuulu اllahi sal slam nebigaa soo galay almadiinata madiina wahum iyaga oo yuslifuuna hortabsi ku qaadanaya fi اhamari miraha asanata sanad iyo sanatayn laba sano iyo alaaa saddex sano yanii ninkan waxbuu dhiibaya raasmaal buu bixinayaa markaasuu timir ama miro waxa iyo waxaa halla ii keena sanad laba sano saddex sano ka bacdi intaasaa lagaa rabaa waxaas faqaala rasuulu llahi sal ll slam nebigu waxa uu yidhi man aslafa fii tamrin man aslafa qofkii hormariyo oo raasumaal hore u dhiibto fii tamrin timir marka salaf ku sameeyo oo isagana marka timirta in loo keeno uu rabo falyuslif ha ku sameeyo fii keylin macluumin keyl la yaqaano wa wasnin macluumin miisaan la yaqaano ilaa ajalin macluum waqti la yaqaano waqti la yaqaano miisaan la yaqaano beeg la yaqaano timirta nooceeda iyo jinsigeeda jinsiga iyo nooca marka la sheego cabirkiina in la sheego iyo wixii ay jahaalada uga bixi karto fii keylin macluumin wawasnin macluumin ilaa ajalin macluumin ilaa ajalkaasa marka laysku khilaafsan yahay ayb maalikiyadu iyo waxay leeyihiin iyagu ilaa ajalin macluum haddaan ajal jirin oo aan la dhihin yacnii bil sanad usbuuc aan la dhihin oo ajalku waxay leeyihiin waa shardi ajal marka maxaa ka soo horjeedana xaal shay hadda hadda ah mu'ajal iyo xaalna salamka mu'ajalkaa waa laysla ogolyahay midka xaaliga oo hadda alaabta ninka uu keenaayo raasumaalka inta loo dhiiba alaabtii uu markiiba soo dhufanayo waxay leeyihiin maya xaalli ma laga dhigi kara iyaga ilaa ajalin macluum intaanay deliishanayaan culummadana marka iyagu shaaficiyadu waxay qabaan salamku yakuunu xaalan wa mu'ajalan labada waa ku bannaan yihin taxdiidkanna waxay uga jawaabayaan ilaa ajalin macluum waxaa weeyaan xaaladda markaas jirtaa saas ahayd ee laga qaadan maayo haddii madal aysan ahaynee xaalli uu yahay inaynan bannaanayn maxaa yeelay qararka taasuubu ku badan yahay tii qararka ku badnayd haddii la oggolaaday midda qararka yar min baabi owlaa waa in la oggolaaday dhahay ilaa wax adiga hadda laguu keenaayo saacad kadib iyo wax laguu keenaayo sanad sanadka haddii la oggolaaday hadda midka hadda aana min baabi owlaa in la oggolaada saasay dhahayaan calaa kullin tan dambe waa isku haystaan shardi ahaanteeda ayb qaala xadaanaa xafsu bnu cumar marka cabdullaahi ibnu kaiirkaanna waa cabdulaahi ibnu kaiirka qaariga ah makiga qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucba xaaw xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala ahbaranaa shucba qaala ahbaranii moxamedun aw cabdullaahi bnu mujaalidin qaal ikhtalafa cabdullaahi bnu shadaad iyo abu burda ayaa is-khilaafay fi salafi salamkiibay isku khilaafeen hortabsigii fabacaثuunii way ii direen ila bni abi awfa bay ii direen fasa'altuhu waan su'aalay faqaala wuxuu yidhi in kunnaa in hushaaniye kunnaa waxaanu ahayn nuslifu inaan hor tabsiinayno calaa cahdi rasuulillahi sal ll slam waqhtigii nebiga iyo abi bakrin iyo wacumara fi اlxindati qamadiga wa shaciiri heedda wa tamri timirta wazabiibi zabiibka zaada bnu kaiir wuxuu ku daray ilaa qowmin qole ayaan u dhiibaynay raasumaalka maa huwa ashyaadaa la sheegay cindahum agtoodu aysan ahayn dadaan alaabtaa timirtaas iyo xindada iyo burka waxa aan haysanin ayaan intaan u dhiibno ayaan kula heshii jirnay inay noo keenaan alaabtaas marka shardi maaha qofka inuu yacnii markaa waxaa laga qaadanayaa qofka muslamu ilayhiga ah oo loo dhiibaya raasumaalka shaygan muslamu fiihiga asalkiisa inuu haystaa qasab ma ah ayb hadda maalan xindada asalkeedu waa maxay beer soo maaha beeray ka soo go-aysaa qofka marka muslamu ilayhiga inuu nin asalkii xindada haysto beeraley inuu yahay iyo shardi maahan isaga meeshuu rabaa ka keeno mar hadduu mas-uuliyaddiisa u ritay waa un laga rabaa ayb uma itafaqaa way iswaafaqeen wasa'altu ibna abza baan su'aalay faqaala mila dalika ayb qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya wbnu mahdiy qaala xadaanaa shucba can cabdillaahi bni abi mujaalid wa qaala cabduraxmaan bnu mahdiy can ibni abilmujaalid bihada alxadiidi qaal cinda qowmin dad agtood ayaan u hor tabsiin jirnay maa huwa cindahum waxyaabahaa la soo sheegay agtooda uunan ahayn qaala abu daawuud asawaabu ibnu abilmujaalid wa shucbatu akhda'a fiihi qaala xadaanaa moxamed bnu lmusafaa qaala xadaanaa abulmugiira qال xdثna cbdالmلك بن أbي غنية qال xdثnii أbو إسحاaq عن cبdاللahi بن أbي أوفى الأسلمي qاal غزwnaa mعa rasuuli الlahi slى الlaه عليه لي وsلم nebigan la jirkiisa ayaan duulnay ashaama shaam ayaan u duulnay xaggeeda jihati shaam fakaana yأtiinaa anbaadun baa noo imaanayeen kuwo beero qodato ah anbaad waxa ay ahaayeen qowm min الcarab dakhlوu fi الcajami والruum wاkhtalaطat ansaabuhum wafasadat alsinatuhum dad asalkoodii hore carab ahaa ee acaajimta la degay oo yacnii carabkooda iyo nasabkooduba fasaad galay anbaaطun min anbaaطi shaam fanuslifuhum waxaanu u dhiibaynay oon u hor tabsiinaynay fi اlburi qamadiga wazayti saliidda ayb sicran sicir baanayaan u dhiibayna macluuman la yaqaano waajalan waqti macluuman la garanayo faqiila lahu miman lahu daalika faqiila lahu waxaa lagu yidhi miman miyaad u dhiibayseen raasumaalka lahu oo u sugnaaday daalika madkuurkaas lasoo sheegay qaala waxa uu yidhi maa kunnaa ma anan ahayn nas'aluhu ma weydii jirin beera ma leedihiin iyo wax ma haysataan ma dhihi jirin annaga waana noo keeni jirin xaafidku wuxuu yidhi xadiidkan waxaa laga qaadanayaa mubaayacatu ahli اdimmati wasalami ilayhim dadka ahludimada in wax laga gadan karo waxna in loo dhiibi karo salam ahaan wax looga gadan karo waxaa kaloo laga qaadanayaa buu yidhi warujuucu اlmukhtalifiina cinda اtanaasuci ila sunnati dadka markay doodaan dadka iskhilaafsani marjicooda sunnada inay noqoto ayb wاlاxtijaaju bitaqriiri الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalam nebiga taqriirkiisu inuu xujo yahayna waa laga qaadanaa maxaa yeele nebigaan la soconnay waa samay jire mana naga celin jirin ayb waأna الsunnata ida waradat bitaqriiri xukmin kana aslan bira'sihi laa yaduruhu mukhaalafaةu aslin aakhar sunnadu hadday iyada sugnaato iyadaas keligeedii asal tahay asal kale oon iyada ahaynoo khilaafay macno ma yeelana meesha marka wuxuu ka qaadeen labadii dooday ibn abi awfa bay u yimaadeen kala bixi marka xadiidkii nebiga uu noqday lagama daba hadlin marka nacam meeshaasu ka keen ayuu ka keenayaan waxaana xadiidka laga qaadanayaa marka miman lahu daalika markii la weydiiyey qaala maa kunaa nas'aluhum waxaa loo deliishanayaa calaa jawaazi salami fii ma laysa mawjuudan waqta salami wakhtiga caqadku dhacaaya salamka shay aan joogin muslamu fiihi waa laga dhigi karaa sideeda waxaa jira muslim iyo muslamu ilayhi iyo muslamu fiihi muslamu fiihiga waa waxa la keenayo muslamu ilayhigana waa qofka loo dhiibay waxaan muslimkana kan dhiibayaa la dhahaa saddexdaas marka caqadkuna waxaa la yidhaha salam caqdusalmaa la yidhaha caqadkana ayb caqdigu marku dhacaayo muslamu fiihiga inuu jiro oo wax geed ku taagan ama abuuran inuu yahay shardi maaha maxaa yeeley waxba ma aynan su'aali jirin miman lahu daalika qaala maa kunaa nas'aluhum beertaas hadda markaa waxa ay rabaan shardi un waxaa ah wakhtiga lagu heshiiyey shaygan oo kale ma la heli karaa mase ma la heli kara taasaa la fiirnay maalan timirta rudabkaoo kale wakhtiga gugay soo go'da haddii marka uu yidhaha rudabaan kuu keenaya wakhtiga jiilaalka maalan oo kale ama wakhtigii ay soo go'i jirtay maahna wakhti kaleu sheegay taasoo kale waa saamay kartaa hadhow dood iyo baa dhacayso qadcan linnizaac maya in la yidhaahdo haddii marka wakhtiga lagu heshiiyo shayga haddii la heli karo wakhtigan la heshiinayo yousanba joogine taas dhib uma keenayso bayculqaa'ib waayo ma la dhahayo ma fahamteen marka meeshaan qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi salami yacni salam fii amaratin miro bicaynihaa caynteeda yacnii salam markaa muslamu fiihi in laga dhigo baabkan yacni wuxuu ka hadlayaa qofku inuu yidhahdo lacagtan baan kuu dhiibay wax saaisaaysa waxaan kaa rabaa marka geedkan midhaha ku yaallo ayaan salam ahaan kaaga rabaa buu yidhi geed mucayan ah ayuu tilmaamay kaa taasowna u diray oo salam uga rabaa maa xukmu haada baabkan marka taasu ubaa ayuu u jeedaa qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan can abi isxaaq can rajulin najraaniyin waa mubham ninkan sanadkan isagoo daciif ku yahay ninkan can ibni cumara ana rajulan nin aslafa rajulan nin ayuu hortabsi u dhiibay ayuu u siiyey fii nakhlin timir inuu u keeno falam tukhrij tilka sanata sanaddaa ma aynan soo bixinin geedtimireedkii shay-an waxba wuxuu yidhi geeddaan miraheedaan kaa rabaa aniga tan inta ku taallo miraheeda ayaan kaa rabaa muslamu fiihi ahaan raasumaalka waa kana geeddan tan aan calaamaystay midhaha ka soo go'ayo geeddii marka waxba ma aynan keenin midho kama soo dhalanin fakhtasamaa ila nebiyi sal l slam nebigay u doodeen faqaala waxauu yidhi bima tastaxillu maalahu bima maxay baa tastaxillu u xalaashanaysaa maalahu haddaba maalkiisa maal lacagtiisa u celisid waayo ninkan maxaad maalkiisa u xalaashanaysaa urdud celi calayhi isaga korkiisa maalahu maalkiisa ku celi uma qaala waxa uu yidhi laa tuslifuu fi اnnakli geedtimireedka midhaha yani geedtimireed mucayan ah midhihiisa muslamu fiihi ha ka dhiganina xataa yabduwa intay ka muuqanayso salaaxuhu midhaha bislaashadiisa intuu ka soo muuqanaya maahani marka midhahan muuqdo haddii la dhaho inay bannaantaad moodaan xadiidka laakiin waa daciifo ibnu xajar wuxuu yidhi hada alxadiidu fiihi dacfun dacfi baa ku jira xadiidkan wanaqla ibnu lmundir ibnulmundirna wuxuu soo guuriyey ittifaaqa alakari culammada badankood inay isku waafaqeen calaa manci salami fii bustaanin mucayanin beer mucayana iyo geed mucayana in muslamu fiihi laga dhigo midhihiisa waxay isku raaceen buu yidhi in la manciyey liannahu qararun kadaa ku sugan geedka inuu soo go'aayo midho yeelan doono in kale lama oga laakiin adig geedna haw dirin mucayan timir iyo keen u dheh hadduu isagu kan ka waayo mid kale ha ka raadsano waqad xamala alakaru alxadiid almadkuur xadiidkan waxay ku xambaareen culammada badankood buu yidhi cala salami alxaal salamka aan mu'ajalka ahayno xaaliga ayay xadiidkan ku xambaareen buu yidhi ayb kaasaana marka la diidayaa bay dhaheen marka ma yani calaa kullin xadiidku waa daciif ibnu xibbaan iyo xaakim iyo bayhaqi baa waxay wariyeen min xadiidi cabdillahi bni salaam fii qisati islaami zayd bni sacna annahu qaala lirasuuli illahi sal l slam wuxuu ku yidhi nebiga ninkaas yahuudi buu ahaa awale hal laka an tabiicanii tamran macluuman ilaa ajalin macluum min xaa'idi bani fulaan ma iga iibinaysaa timir salam ahaan reer bani fulaan beertooda yacnii laga dhigaayo muslamu fiihi qaala nebigu wuxuu yidhi laa abiicuka min xaa'idin musaman bal abiicuka awsuqan musamaatan ilaa ajalin musaman wakhtigana noo magacaaw noo cadday timirta cabirkeedana aan isku heshiinno laakiin timir mucayanoo geed mucayana ka imaanayso ama beer mucayana ka imaanaysa maya marka taas salamka muslamu fiihiga mucayan in laga dhigo ma bannaano oo yacnii meeshuu ka imaanaya in mucayan laga dhigo geedkaas ama waxaan ama yani addoonkan wax saas oo kale la yidhaha taas waa diidayaan baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man aslafa qofkii markaa salaf ku sameeyo fii shayin shay uma xawalahu u bedelo ilaa hayrihi hayrkii ugu bedelo masaladanna masale muhim ah waa shaygii muslamu fiihigii ninkan ma haayo mid kale muu ugu bedeli karaa qofkan baabkan marka yani macnihiisu saas raasumaalaa la dhiibay lacagtan hoo waxaan kaa rabaa buu yidhi qamadiina ii keentid saa wakhtigii markii la gaaray qamadii waa waayey ninka shaciir mu ugu bedeli karaa galley mu ugu bedeli karaa digir mu ugu bedeli karaa mase ma ugu bedeli karo maa xukmuhu taasuu ka hadlaya meesha qال الإmام أbو dاود رحimه الله تعالى xadثna محمد بن عيسى qال xadثna أbو bdr عن زiyاد بن khayثmة عن sacd yعnي الطائية عن caطية بن sacd وهuو caطية الcawفي وhuوa ضaعيiف عن أbي سacيidi الkhdريi qاala qاla rasuul الlh صلى اه علي sلم man أسلفa fيi شhayءin شhay qofkii slف ku sameeyo hortabsi ku sameeyo oo saa dimadiisa ugu qaato falaa yasrifhu younan u iilin usan u wareejinin ilaa hayrihi ayrkii shaygaa hayrkiis yaan u wareejinin ilaa hayrihi yani ilaa hayri shayi damiirku shayga u laabanaya shaygii muslamu fiihiga ahaa waxaan ahayn yuusan u iilin uusan u leexinin ayb yani maxaa marka laga wadaa tan boqoluu dhiibtay ninkan wuxuu yidhi qamadii ii keen qamadii waa soo waayey digir buu ninkan u keenay salamkiina lama fasakhina ogow yanii intii wii haddii la waayo manfacadii wixii laysku qabay mumankii haddii la waayo wuu iska fasakhmi lahaay ama waa la fasakhi lahaayba ma iyadoon la fasakhin baa ninkan min cindihi shay kaleu inta ugu bedelay digirow kale u keenay ma qaadan karaa marka ninkan xadiidkan wuxuu leeyahay ma qaadan karo ayb ma qaadan karo marka macnaheedu maxay noqonaysaa sababtuunan u qaadan karin waa maxayna sababtoo waxaa weeyaan shay ounan gacanta ku soo dhigino wax ku iibsana mana bannaana taas maa maxaa yeele ninkan lacagow ninkan u dhiibay waxaa laga rabay shay inuu u soo gado shay baa kanna lagu lahaa shaygii oo uusan gacanta ku dhigin muslimkii ounan gacanta ku dhigin ayaa waxaa looga beddashay shay kale caqadkii salamkana waa lagu dhex jiraa oo caqad cusub maahan kan marka ma bannaanay leeyihiin qabla alqabdi buu wax gadayaa ninkan waa baycun qabla qabdin taasay ku cileeyeen marka ilaa hadda qamadigan iyo digirtan laysku bedelay nooc beec ah marka beec marka isagiion wixii uu rabay gacanta ku soo dhigin marka markuu gacanta ku dhigo wuxuu raba waa ku bedelan karaa isagoon weli gacantii ku dhigin ayuu wax kale ku gatay marka shay aadan gacan ku soo dhigin inaad wax kale ku iibsato ama tasarufkiisa gasho lama ogola saasay dheheen ibnulqayim marka aan feerino aaduu mas'aladan isaga laftirkiisa u taxliiliyey waatan marka feeri ikhtalafa alfuqahaa'u fii xukmi hada alxadiid xadiidkan xukunkiisa fuqahadu waa isku khilaafeen wa huwa mas'aladuu marka hore horta kuu sheegaa ciwaankeeda wahuwa jawaasu akhdi hayri lmuslami fiihi muslamu fiihigii waxaan ahayn in la qaato ciwadan canhu isagoo muslamu fiihiga bedelka ah shaygaas oo muslamu fiihiga bedelka ah muslamu fiihiga ma la fahmaya horta muslamu fiihiga muxuu yahay ya alaabtii la rabay waayo oo dimada saarneyd waayo soo maaha muslamu fiihigii wax aan ahayn bedel muslamu fiihiga inay ka noqdaan ma la ogol yahay mas'alada horta taas waayo welilmas'alati suurataani buu yidhi marka mas'alada laba suurad bay leedahay badanaa masaa-ishan buyuucda iyo mucaamalaadka haddaan suuro unbaa muhiim ah suurada marka la fahmaa wixii la fahmi karaa welilmas'alati suurataani bay leedahay buu yidhi ixdaahumaa suuradda koowaad an yucaawida can ilmuslami fiihi an yucaawada can ilmuslami fiihi maca baqaa'i caqdiilmuslimi caqdi salm muu dhahaan saasaa fiican badan caqdiilmuslim baa laga fiicaya sax an yucaawada in laga beddel qaato can ilmuslami fiihi shaygii muslamu fiihiga ahaa isagaa la bedelaya keyrkiis baa la qaadanaya maca baqaa'i caqdi salami caqadkii salamkii hore oo weli aan oo baaqi ah oon burin caqdigii hore nimankan ku wada heshiiyeen oon la burinin oon la fasakhin ayaa waxaa la samaynayaa ciwad ciwad waa la soo qaadanaya kan ciwadkiisaa la dhiibaya kanna meesha waa kii lagu heshiiyana meesha waa ka baxaya fayakuunu wuxuu noqonayaa qofka qad baaca dayna almuslimi deyntii ou lahaa ninka muslimkaa wixii uu ninkan ku lahaa ee deynta ahayd ayuu iibiyey qabla qabdihi inta aanu qibdoonin gacanta ku dhigin kaas ka hor yani marka waa masalada daayatii aan markaa sheegayn ninkanoo wixiisii deyntii ou lahaa gacanta ku soo dhigin ayaa laga iibsaday deyntiisii baa laga gatay wax kalaa loogu bedelay loogu gatay soo gacanta ku dhigin wa suuratu ahaaniyatu suuradda labaadna an yanfasika alcaqdu caqadka inuu fasakhmo wa biiqaalatin muxuu ku fasakhmayaa iqaalo iqaalo maxaa la yidhaahdaa beecdhaafid sax waanasharka horey ku jirta biiqaalatin inuu ku fasakhmo aw hayrihaa ama iqaalo hayrkeed waaba fasakhmay salam caqadigii hore salamka waa u dhammaatay ayb markaa kadib warniyow caqadkii markuu fasakhmo waxaagii ma iiga bedelan kartaa waxay waxaa ma iiga bedelanaysaa kaasaan aniga kuu haayaaye qamadiga aad ii dirtay ma haayee lacag ma iiga bedelanaysaa waxaas ma iiga bedelanaysaa buu leeyahay fahal yajuusu markaa ma bannaanta an yusrafa tamanu amankii ninkan dimadiisa ahay fiiraada ninkan dimadiisa amanaa laga rabaa soo maha salamkii waa fasakhmay isaga daynaa lacagtii loo dhiibay baa laga rabaa soo maha oo korkiisa ah ma loo ma loo iili karaa fii ciwadin aakhara ciwad kale shay kale ayb oo ah hayri lmuslami fiihi muslam fiihiga aan ahayn faama almas'alaةu اluulaa marka labadii suuruu kala qaadaya marka faama almas'alaةu اluulaa mas'alada hore famadhabu shaaficiyi wa abi xaniifata wa axmada fi اlmashhuuri canhu annahu laa yajuusu baycuhu qabla qabdihi waa inuusan gedi karin ninkii ama wuxuu keenayaa raasumaalkii halkan soo dhigayaa wax kale male waa bedelayaa ma laga yeelaya laa liman huwa fii dimmatihi walaa ligayrihi kii deynta uu ku lahaana ma laga iibin karo hayrkiisna lagama iibi karo sina waxii un in la keeno waa ama lacagtii raasumaalka markaasuu xanaabilada khilaaf dhexdoodabuu aad marka u daldalay aad u dheer ka tag qolo walbaa waxay deliishatay iyo waxay ugu jawaabtay qolada bannaysay iyo qolada aan bannaynin tan marka wuxuu yidhi marka waxakaa bacdu asxaabinaa daalika ijmaacan ay sheegeenu yidhi asxaabteenna mas'aladaa mancigu inuu ijmaac yahay walaysa biijmaacin ijmaac maahan buu yidhi famadhabu maalikin jawaasuhu maalig baa ogol suuradaas ijmaac maaha xagga iska dhig hadhow marka adiladooda qoladan in qoladaa ayuu sheegay ayb kuwa bannaynaya iyo kuwa diidaya ka soco suurada labaadan tegayna ayb faslun wa ama almas'alaةu اhaaniyatu tag intan kale aduu iska dadaalaco marka wa ama almas'alaةu اhaaniyatu mas'alada labaad suuraddii labaad waaye suuraddii labaad maxay ahayd salamka caqdigiisa hadduu fasakhmo kadib ma la kala bedelan karaa wa hiya ida infasakha alcaqdu caqdigu hadduu fasakhmo biiqaalatin aw hayriha fahal yajuusu ma bannaantaha an ya'huda can dayni salami salamkii deyntiisii ciwadan min hayri jinsihi ciwad kale inuu u qaato aan jinsigii muslamu fiihiga ahayn fiihi wajhaani baa ku jirta laba wej buu yidhi axaduhumaa laa yajuusu daalika ma bannaana bay leeyihiin xataa yaqbidahu inta horta raasumaalka gacanta ku dhigo uma yasrifuhu fii ma shaca warniw lacagtaydii isii hool lacagtaadii kadib wuxuu raba ha gato wa hada ikhtiyaaru shariif abi jacfar wahuwa madhabu abi xaniifa saas wahaanii kan labaad yajuusu waa bannaan yahay akhdu alciwadi canhu bedel in laga qaato hadduu caqdigii salamka baaba'o kadib waa bannaan tahay in markaa ninkan deyntii lagu lahaa lacagtii wax kale looga beddesho wahuwa ikhtiyaaru lqaadi abi yaclaa waa xanaabilada wa shaykh اlislaam ibni teymiya sida uu doortay wa huwa madhabu shaaficiyi buu yidhi ibnu اlqayim wale aniga kitaabada shaaficiyada waa fiirinnay mas'aladan marka tafsiilkan kuma arkin aada tafsiil ma qorayaan waxay leeyihin muslamu fiihiga haddaan la keenaynin waxaa weeyaan ama caqdiga uu fasakhmo raasumaalka buu soo celinayaan ciwad waa diidayaan laakiin waxa yarkaan aragna un waayo marka ma jesmi maaha ibnulqayim isaga marka madhabu shaafici saas ka xikaayooday aqwaasha shaafici la fiiriyay u baahan tahay marka wuxuu yidhi wahuwa صaxiixu sidaasaana صaxiixa buu yidhi marka ibnulqayim faina haadaa maxaa yeele kan ciwadun waa ciwad mustaqarun fi dimmati ku sugnaaday fajaazat ilmucaawadatu calayhi ka bedel qaadashaa bannaan ka saa'iri duyuuni mas'aladii aan casharadii hore uga soo hadalnay qof dirham wax ku gadanaayo diinaar ma ku qaadan karaa waa ku qaadan karaa qof dayn lagu leeyahay danaaniir ah ninkii uu daynta ku lahaa daraahim waa ugu bedeli karaa laa ba'sa in kaana bisicri yowmihi waatuu yidhi walam yatafaraqaa wa baynahumaa shay-un saas soo maahayn xadiidka ibni cumar taas laftirkeeduu keenay marka wuxuu yidhi wa aydan fa xadiidu ibni cumar fi lmucaawadati cama fi dimmati sariixun fi ljawaasi taasaa marka alkan labadii mas'alena sidaas u kala dhigdhigay marka wuxuu leeyahay haddii salamka caqdigiisa la fasakho waxay noqonaya nin dayn lagu leeyahay oo wax kale looga beddeshay dayntii waana bannaan tahay mucaawadadaas oo kale laakiin iyadoo caqdigii salamka furan yahay haddii la yidhaahdo deyntii aan kugu lahayo aad yacni aan kuu dhiibay waxaayo waxaa kale iigu beddel waxay noqonaysaa waa beec qabla qabdihi beec mabiicdii oon la qibdoonin la sii gaday bay noqonaysaa saasaa marka ibnulqayim oo u kala faahfaahiyey ayb xadiidkan marka isagu daciif weeyaanoo ibnu kaiir irshaadulfaqiiha wuxuu yidhi wacdiyata alcawfiyu daciifun ilaa annahum laakiin wuxuu yidhi istadalluu bihi xadiidkan daciifka waxay u deliishadeen calaa annahu laa yajuusu inaynan bannaanayn bayculmuslami fiihi muslamu fiihiga in la iibiyo wala tawliya wala shirka yacni in shirko lagu galo xataa sadaaqba lagu dhiibi karo ninka hadda lacagta hore dhiibay ninka uu u dhiibay muslamu ilayhiga gabar ou dhalay hadduu guursanayo lacagtii aan kugu lahaayon salam ahaanta kugu dhiibaan gabadhaada meher uga dhigeen ma bannaanaanaysa maxaa yeele wax waa tasaruf oo qablalqabdi dhacayo marka wuxuu yidhi wala tawliyata wala shirkata wayacduduhu waxaa xoojinayuu yidhi markaa maa taqadama min annahyi can bayci acaami qabla alqabdi cunto in la iibiye qabla alqabdi wkada xadiiu nahyi can bayci maa laysa cindahu wacan ribxi maa lam yudman ama an ribxi maa lam yadman wallah aclam xadiikan marka macnihiisu isaga waa kaas suuradiisa marka xadiidka in la fahmo baabkana marka mas'aladiisa saas waa dhib badan yahay baabun fii wadci اljaaixati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii wadci اljaa'ixati aafada rididdeeda aafo samaawiya hadday ku dhacdo shay lakala qof yacnii shay qof laga gatay oo qofkaasi dimadiisa iyo dayn loogu leeyay dayn uga gatay oo lacagta aan weli siinin shaygii hadduu baaba'o ninkii waxgaday ma leeyahay lacagtii ninkan maka rabaa mase aafaa ku dhacdee niyo iska daa baa la leeyahay mas'aladaa waxay ku soo arooray buu wuxuu hadlaya halkan qaala alimaam abu daawud marka laba xadiidoo iska hor imaanaysa uu keenayaa daahirkooda laakiin towjiihay culammadu u yeeleen qaala alimaam abu daawuud raximahu اllahu tacaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaana leyl can bukayrin can ciyaad bni cabdillaahi can abi saciidin اlkhudriyi annahu qaal usiiba rajulu nin ayaa la asiibay fii cahdi rasuuli illahi sal ll slam waqhtigii nebiga fii timaarin ibtaacahaa miro uu iibsaday miro uu nin ka gatay ayaa aafo ku dhacday ayb fa kaura daynuhu daynkiisii baa batay marka ila mirihii lacagtuu ku iibsaday aa laga rabaa mirihiina waa ka baaba'ay faqaala rasuulu lahi sal ll slam nebigu waxa uu yidhi tasadaquu calayhi war ninkan ku sadaqaysta fatasadaqa annaasu calayhi dadkii baa ku sadaqaysteen falam yabluq daalika ma gaarin wixii loo aruuriyey wafaa'a daynihi deyntiisa mid daboolayso oo oofinayso maaynan gaarin faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi khuduu maa wajadtum war waxaad ka heshaan ka qaata walaysa lakum ilaa daalika intaa unbaadna ku leedihiin ayb xadiidkan marka waxaa loo deliishaday wadcuuljaa'ixati inaynan jirin ninku hadduu beec saxiixa ay wax ku kala gataan ninkan marka beertii iyo wixii ay ka baaba'do hadhow marka baa'icu ninkan waa ku leeyahay min damaani ilbaa'ic ma aha mushtarka lacagtii uu laasimsaday waa laga rabaa xadiidkaanay u deliishadeen meeshay ka deliishanayaanna waxay tahay daynta waa lagu qiray ninka korkiisa marka hadday wadculjaa'ixa ay jiri lahayd waxba laguguma laha iska tagaa la dhehla waxa loo soo aruuriye iyo maxaa keenaya shaafici marka qowlkiisa jadiidka ah xadiidka abi saciid baa deliil u ah qowlulqadiimkuna waa wadcu ljawaa'ir xadiidkaana asna deliil u noqonaya ayb qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu waaxmed bnu saciid alhamdaniy qaala ahbarana bnu wahbin qaala ahbaranii bnu jurayj xaaw xadaanaa moxamed bnu macmarin qaala xadaanaa abu caasim can ibni jurayjin almacnaa ana aba zubayr almakiya ahbarahu can jaabir bni cabdillahi ana rasuula اllahi sal slam qaal in bicta min akhiika walaalka haddaad ka iibiso tamran timir fa asaabathaa jaa'ixatun aafa ay asiibto falaa yaxillu laka kuuma xalaal aha an ta'khuda minhu inaad ka qaadato shay-an waxba bima maxaybaad ta'khudu u qaadanaysaa maala akhiika walaalka maalkiisa bikayri xaqin muqaabilaani xaqla'aan isagiiba waa ka baaba'daye waxma helini ibnu kaiir irshaadulfaqiiha wuxuu yidhi wahaadihi adilatu lqowli اlqadiim qowlulqadiimka adiladiisa waa tan buu yidhi في الأمر بوضع الجواarح وإن الثمرة إdا تلفت miruhu hadii uu baaba'o baعd النkلة أنha تتلف min dmاn الbاaئع baaئع damaankiisa unbay ku baaba'day muشhtarkii gatay waxba lagama rabo qowlqadiimka marka وaضc الjawaaئح xadiidkana dliil u ayb meel kale marka iبnu kaيir wuxuu leeyahay xadiidkanna marka kan hore abi saciidna jadiidkuu daliil u yahay qowluljadiidka labadana waa saxiix axaadiidka ayb waxaa kaloo imaamu shaafici deliil uga dhigay qowluljadiidka nahaa can bayci himaari xataa tanjuwa min alcaahati i marka kan nebigu wuxuu reebay miro geed saaran in la iibiyo ilaa uu ka bislaado oo aafada iyo uu kaga adkaysan karo xadiidkan marka say deliil ugu noqonaysaa cadamu wadci اljawaa'ixa wwajhuhu ibnu kaiir saanu yidhi wawajhuhu biannahu idaa kaanat min damaani lbaa'ici baa'ica damaankiisu hadday ahaa lahayd falaa farqa bayna bayciha bacda buduwi salaaxi aw qablahu haddii min damaani lbaa'ic iska ahaan lahayd farqi uma dhexeeyeen in la gado bacda buduwi salaax iyo qabla buduwi salaax marka marka la leeyahay bacda buduwi salaax waa la ogol yahay mirihiioo bislaaday hadduu intuu gado baa'icii meeqaa beertan midhaheeda ku gadatay kun dollar ayb waana markay midhihu bislaaday kadib waa hallawday beertii aafaaba ku dhacday waa jajabtay yaa laga rabaa marka ninkan beec saxiixuu gatay minka qabla buduwi bacda buduwi salaax waa gada kartaa waxaa loo leeyahay isaga ma damaanayo hadduu saa ku gato qabla buduwi salaax hadduu gadana min damaani ilbaa'ic ay noqone marka farqigaas baa wuxuu tusayaa buu leeyahay cadamu wadci iljawaa'ix aafo dhacday qofka inaan loogu looga dhaafaynin xadiidkan marka midna waa mafhuume ogow istimbaad ayb waa istimbaad midkan abi saciidna waxaad moodaa isagu inuu si u tusaayo ayb markaa kadib buu marka wuxuu yidhi ayb waqad faraqa shaaricu baynahumaa qabla buduwi salaax iyo bacda buduwi salaax shaaricu waa kala qaaday fadalla calaa dukhuuliha fii damaani اlmushtari ida اshtaraahaa bacda dalika mushtarka damaankiisu inay noqonayso hadduu mushtarka damaanana jaa'ixa wadcu ljawaa'ix ma jiraysa waa laga rabaa wixiisa ayb ilaa an qaala xaafid ibnu kaiir marka saanuu yidhi irshaad اlfaqiiha qaala shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu yidhi maa macnaahu war macnihiisu yahay fayaxtamilu annahu qisaةu caynin wuxuu ka hadlayaa qisadan jaabir fayaxtamilu waxaa suurtagala annahu qisatu caynin waaqicatu cayn inuu yahay wa anna amrahu biwadci iljawaa'ixi dadka aafadu ay ku dhacdo in laga dhaafo amridda uu amrayna kaana calaa wajhi sulxi waxaa lagu xambaaraa buu le xadiidka jaabir kaana calaa wajhi sulxi iyaga in lagu dhexdhexaadiyo lagu heshiiye sidaas lagu heshiisiiyey wayaxtamilu hayra dalika kaa waxaan ahayna waa ixtimaalayaa fakuntu shaafici marka feer waxu dhahayaa fakuntu akufu fakuntu waxaan ahaa buu yidhi akufu qayb inaan reebayey can wadci اljawaa'ixi wadcu اljawaa'xa waan reebayey buu yidhi lani waa qowlka jadiidka liannii laa adrii maxaa yeelay ma ogi kayfa kaana alkalaamu ayb hadal dheer buu markaa sheegay ayb markaa wuxuu yidhi xadiidkan oo jaabir xaalkiisu sida uu yahay ma ogi buu liannii laa adrii kayfa kaana alkalaamu yacnii fii xadiidi jaabir xagga sixada oo isagu imaam shaafici wuxuu yidhi xadiidkan sixadiisa ayuu wax ka sheegay sufyaan bnu cuyayna wuxuu yidhi aan yaan sheegin saas oo kale xadiidkan jaabir ayb fain habata alxadiidu marka xadiidka jaabir hadduu sugnaado fii wadci اljaa'ixati sheegayo lam yakun fii ma stanbadtuhu min xadiidi nuhiya can bayci himaari nahaa can bayci himaari xataa ta'mana alcaaha xadiidkii aan deliishaday oo cadamu wadci اljawaa'ixa aniga aan u deliisha haddii xadiidkan jaabir ansaxo xadiidkaas oo yacnii nahaa can bayci himaari xataa tanjuwa min alcaahati xadiidkaas sidaas ah xujatun xujo ma noqonayo ayb wa amdi alxadiida calaa wajhihi xadiidkan jaabiran sidiisa u socodsiinayaa buu yidhi oo wadcu اljawaa'ixa ayaan arkaa markaas ayaan arkayaa wa haada mima astakhiiru اllaha fiihi kanna waxay ka mid tahay waxyaabahan ilaahay subxaanaه wa tacaala khayrkeeda aan ka dalbaayo inuu ituso ayb walow sirtu ila alqowli bihi xadiidkan oo jaabir haddaan ku tagana oo isagu ii caddaadana wadactu can qaliilin wa kaiirin wax yar iyo wax badanba waa dejinayo adabkiisaan marka laba waxyaabood baa ku jirta xadiidka jaabir taraduda uga jiro imaamu shaafici xadiidka jaabir taraduda uga jiro oo qadiimka deliilka u ahaa markan dambe masar uu joogo hadalkan dhahayaaye shaki baa waxaa uga jira taradud baa uga jiray hadduu ii caddaada xadiidu jaabir inuu saxiix yahay istimbaadkii aniga aan ka istimbaaday buu leeyahay xadiidkii haddaayay aan sheegayna nahaa can bayci himaari xataa tanjuwa min alcaaha ee uu yidhi qabla buduwi salaax iyo bacda buduwi salaax farqigooda macno ma yeesheen haddii wadcuuljawaa'ix ay jirto yacnii istimbaadkii sidaa ah waa ka tegaa buu yidhi xadiidkanna uga tegayaa dartiis hadduu xadiidkan ansaxo ayb haddii aan xadiidkan ku tagana oo istimbaadkaygii hore aan ka tagana wuxuu yidhi wax yar iyo wax badanba jaa'ixadu waa caam ama ha weynaato ama ha yaraato waa ku wada dareerina maalikiyada ayaa iyagu waxay qabaan jaa'ixada hadday ulu raasumaalkii ninkan saddex meeloodoo meel hadday ka yar tahay ma jirtay dhahayaan hadday ka badato unbaa qofka loo dhaafaya marka anuu ulu iyo nis iyo midna uma kala qaadeenoo ka wadan sida maalikiyada ma mareene ama xadiidkan duduub u qaadanaya hadduu ansaxo haddii aan shaki intuu igu jirana waxaa weeyaan istimbaadkaas kala yaa ciriirinayaan leeyahay marka waxay ku tusaya shaafici waraciisa iyo yacni sunnada nebiga suu ugu dadaalayey iyo wixii u caddaado siduu ugu tegaya insaafkaasoo kale ama yacnii waxyaabahaasoo kalena a'immadii waaweyneyd ay u badnaayeen wixii marka ijtihaad uu ku gafay macduuruu noqona qofkaasoo kale وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم